u dabaaldegidda dhalashada nebiga salaallahu calayhi wasalam ee lagu qabtay magaaladani mombaaso ee xarunta gobolka xeebta ayaa waxaa kasoo qeyb gala dad aad u fara badan waxaana horkacaya qaar ka mid a culamaa udiinka magaalada mombasa iyo madaxda magaalada mombasa kuwa laga sudurta qaar ka mid a isoobaxan oo loo yaqaano seefe ayaa sanad kasta waxaa lagu qabtaa wadooyinka magaalada mombasa iyadoona la arkayay ciidamo ka tirsan kuwa booliska taraafikada loo yaqaan ay kala hagayeen gaadiidka ee dadkan u dabaaldegaya dhalashada rasuulka sala allahu calayhi wasalam in ka badan afar boqol oo madarasa oo ku yaala magaalada mombasa ayaa kasoo qeyb galay oo dabaaldega dhalashada nebiga sala allahu calayhi wasalam
waxaan joognaa banaanbaxii mawliidka dhalashada xabiib sala allahu calayh wasalam waxaan isu soo baxay muslimiin badan oo ay ka kala yimaadeen xaafadaha mombaaso madaarisooyin ay gaarayaan ugu yaraan afar boqoloo madaraso annagana teenu way ka mid tahay madarasadayna fataxuraxmaan ayaa layidhaahdaa waxayna ku taalaa markiiti masaajidka la yidhaahdo taqwa waana ku faraxsanahay dhalashada xabiibka waana wax lagu farxo oo islaamkao dhan ay ku midoowaan farxaddan insha allahu tacaala ilaahay ugu mahad celinaynaa oo ilaahaygana gaarsiiyey sidoo kale qaar ka mid a kasoo qaybgalayaasha xuskan dhalashada nebiga sala allahu calayhi wasalam oo la hadlayay warbaahinta star iyagoo ay shucuur aada u wanaagsan ay ka muuqato ayaa waxay ugu hambaleeyeen mujtamaca muslimka ee dalkan kenya iyo dunidu idil u dabaaldega xuska rasuulka naxariisi nabadgelyo korkiisa ha ahaatee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا إخواني أخواتي في ستا اف ام أخوكم أحمد أبرار آم، كما ترون اليوم المسلمون يحتفلون بميلاد خير خلق الله على الأرض سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ummadda muslimiinta ah caalamka qaybahooda kala duwan ku nool waxaan idinkugu hambalyaynayaa maalinta weyn ee aan ku sugannahay galabta oo ah xafladdii xabiibkayna moxamed salawaatullahi wasalaamuhu calayhi oo ka dhacaysa galabta sida aad arkaysaan caasimadda labaad ee waddanka kenya magaalada mombasa maanta waxaan ku sugannahay banaanbaxa weyn ee mawliidka oo lagu weyninayo nabigeena calayhi salaatu wasalaam meeshan waxaa la dhahaa makadara waxaa la isku imaada sanad kasto dhammaan waxay waxay kasoo wada baxeen madaras ee masaajidkan kaliifi iyo masjidkan la dhahaayo masjid sakiina
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وظاهر معلم حسن آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أمدها مسلمين وحمانت وهم بلينا مناسبة لبي طبعا كربيع الأول وأنت أول شيء نبي سبحانه عليه الصلاة والسلام وعلى أهبل أمدها مسلمين تاميل كسيدون كجوغان وعلى سنة كسنة كسكة لهي نبدي بشفشن وقرتيو كل عام وأنتم بخير وما سنتين شكرا xuska dhalashada nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa sanad kasta maanta oo kale waxaa lagu qabtaa fagaarahan aan ku sugannahay ee makadara iyadoona ay kumanaan qof oo muslimiin ah halkan ay isugu yimaadaan kuwaasi u dabaaldegaya dhalashada nebigeena sala allahu calayhi wasalam maxamed cabdi bootaan warbaahinta star magaalada mombasa